markaas websaydyadaan ka maqlay aan ku arkay idaacadooyinkana waa ka maqlay dee anigana hadda wax la tashiya lagalama samayn madaxweynuhuna waa xil waa qaadi kariyaa qofna in xil laga qaado qofna loo dhiibaana dowladnimaday ka mid tahay marka wax shidaa ma laha
marka in madaxweynaha maamulka hirshabelle uu xil kaa qaadi karo sharciga ku qoran tahay
madaxweynaha hirshabelle asaa hiilaha ka madaxa
waa garta marka haddii incase ay noqoto in xilka lagaa qaado ma la shaqaynaysaa
ha waan la shaqaynaya maxaa dhacay
waxaan ogeen in maamulka aad soo dhaweysay tuuno waxaa jiray in maamulka aad sii hayn doonto sababa noocaasna lagu qanciyo marka haddii xilka qaadistan ay dhabowdo soo uma eka isbedel kale inay gobolka u galo
wallaahi anaga xil hadda lalaga qaadaa iyo xil lalagu haynaa midna heshiis lalagula galay ma jiro ee maamulka markii la magacaabayna la doortayna waa soo dhaweeyey haddana haddii xilka layga qaadiyo hakaan hayaba waa la shaqayna madaxweynaha soomaaliya wareegto ka soo baxday lagugu magacaabay haddana waxaad leedahay waxaa suuragal ah in madaxweynahan kale uu iga qaado marka sharciyadda arrintaas ka waran
wallaahi sharciyadda arrintaasu mar haddii stateku dhismo wixii ka horeeya statekana dawladda dhaxaa madax ka ah stateku markau dhismana stateka gobolka madax ka ah aniga saasaan u arkaa saasaan aan u haystaa gudoomiye waxaa lagugu yaqaanaa nin siyaasada adag inaad tahay marka qanacsanaantaada in haddii lagaa qaado inaad la shaqaynayso maamulka ma loo fasiran karaa inaad haysato ballanqaad xilal kale ah maya adeer aniga waxaas wax aniga layga sheegay ma jiraan waxa ka ogaana ma jiraan wax lay ballan qaadana ma jiraan xaa lay ballan qaada xaase lay diida laymaba sheegine
gudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar aada maasantaa gudoomiye
ayaa adeer